kulankan ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay wasiirka beeraha dowladda federaalka soomaaliya siciid xuseen ciid waxaana uu sheegay inuu jiro bariis caag ka samaysan oo muddooyinkii ugu dambeeyey dalka la soo geliyey kuna baahay suuqyada magaalada muqdisho iyo sidoo kale keeg ka samaysan waxyaabo koolooyin ah oo bulshada halis weyn ku haya waxaan u malaynayaa hadda inay laga wada dharagsan yahay khatarta ay leedahay cuntooyinka dalka la keenayo bariiska caaga oo hadda tirada ku jira inaad daawateen baan u malaynayaa bariis caaga oo la keenay iyo keeg ka samaysan waxyaabo koolooyin ah waxyaabahaas oo dhan marka waxaa lagu xakamayn karaa oo lagaga badbaadi karaa waa in loonahay sharci lagu walaaliyo qualitiga ama tayada waxyaabaha waddankeena soo gelaya beeraha kasoo jeeda iyo mar laftina waxyaabaha buufinayno inaynu dadka laga bahda wadaagta ganacsiga waddamada u dhoofino tayadaynu inu dhoofino si aynu u walaashano sumcadda productigeena ama waxyaabahan soo saarno wasiirka beeraha siciid xuseen ciid ayaa sheegay in sharciga beeraha uu yahay mid cilaaqaad la leh waxyaabaha quturdaruuriga ay dadku u baahan yihiin waxaana uu xusay inay lagama maarmaan tahay soo noolaynta sharciga beeraha dalka inuu sharciyo waxalaala wuxuu sharciyo u baahan yahay in loo sameeyo saa ogtihin hadda sharciyo badan oo muhiim ah baa golaa wasiiruhu ansixiyeen in dalkan saldhigii sharciga horta lasoo celiyo waddankuna shuruuc yeesho waliba kan anaga haddaan ka shaqeynaynaa waa mid calaaqalana waxay dadku cunayeen wey aad iyo aad buu ahmiyad gaar u leeyahay in marka waddanka sharciyo yeesho oo sharciyadii warku lahaa boorka laga jafo kuwa hore u jiray wax lagu kordhiyo kulankan aqoon-isu-idaarsiga ayaa kusoo beegmaya xilli muddooyinkii ugu dambeeyey dalka si lama filaana lagu soo geliyey bariis ka samaysan caag iyo keeg ay ku jiraan waxyaabo koolooyin ah oo dhibaatooyin weyn ku haya qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo loo baahan yahay in isticmaalkoodana laga feejignaado xasan kaafi qoyste v o a muqdisho